shacabka degmada caabudwaaq ee gobolka galguduud ayaa laba gaari oo cabdibilo ah looguna talagalay inay ku shaqeeyaan ciidanka booliska degmada ku wareejiyey maamulka degmada caabudwaaq iyo taliska ciidanka booliska degmada caabudwaaq ee gobolka galguduud ee maamulka galmudug munaasabada lagu wareejinaya gaadiidkan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug maamulka degmada caabudwaaq saraakiisha booliska iyo odayaasha dhaqanka ee degmada qaar ka mid a guddiga horumarinta degmada caabudwaaq iyo madax dhaqameedkii hormuudka u ahaa ayaa faahfaahin ka bixiyey gaadiidkan ay wareejiyeen
waxaan rabnay annagu halkan laba maaseej inaannu maanta diro mid waa xilwareejinta gaadiidka ganacsatada saddex-iyo-labaatanka ka kooban ay juhdiga badangeliyeen oo ay soo gadeen wareejinteeda weeye qodobka koowaad qodobka labaadna waxaa weeye baahiyaha annagu aan qabno oo ka deegaan ahaan aan qabno inaysan ku ekayn labada gaadiidka oo amniga loo gaday ee ay aad u ballaaran yihiin maasaajka aan u dirayno qurbajoogta waqooyiga galgaduud waxay tahay baahi badan inay jirto saldhiggu inuu burbursan yahay in magaaladu weynaatay oo ay u baahan tahay saldhigyo kale oo dadka sharwadayaasha ah lagu xakameeyo oo lagu qabto wixii aannu dhihi lahayn ama aan odhan lahaa waa wax aannu sida loo yiri u qabnay una qaadannay uguna shaqayn doonno haddii alla idmo ilaahayana waxaannu ka baryaynaa aad baan uga mahad celinayaa waana cagihii amniga loogu adeegi lahaa gaadiidku ay fahmeen ugaaska iyo dhammaan bulshada degmada ganacsatada dhammaantood ay fahmeen garteen inay deegaankooda u sameeyaan wixii loogu sugi lahaa amniga marka xaqiiqada aan ka hadalno booliska waa halbowlaha degmada waay hadda waxaan u malaynaya afar shil baa dhacay afartaa shil gacankudhigliyaashoodii gacantay ku soo dhigeen waxay mudan yihiin bogaadin iyo garab istaag waana waxa maanta aan ku garab taagannahay inaan gaadiidna iyo dhaqaale iyo wax walba inaan ku bixinno sidoo kale waxaa fursad iyo farxad u ah maamulka cusub inay heleen bulsho garab taagan oo maanta ku garab taagan inay amnigooda iyo horumarintooda kala shaqeeyaan gudoomiyaha degmada caabudwaaq iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka galguduud oo munaasabada ka hadlay ayaa uga mahad celiyey shacabka iyo ganacsatada caabudwaaq gawaarida ay ugu deeqeen ciidanka booliska runtii waxaa farxad inoo ah inaan soo gaarnay munaasabadan qiimaha badan ugu fadhida guud ahaan dadka bulshada deegaankan ku nool degmada caabudwaaq iyo nawaaxigeeda khaasatan laamaha amniga maamulka kulli ahmiyad gaara ay noo wada leedahay waxaa farxad inoo ah howl aan ka soo bilownay meel eber ah inaan meel fiican soo gaarnay taas oo macnaheedu yahay gaadiid qiimihiisu aada qaali u yahay in lagu wareejinaya maanta maamulkii degmada iyo laamihii amniga si loogu adeego bulshada deegaankan ka soo jeeda marka labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ganacsatada degmada caabudwaaq oo runtii si xilkasnimo leh isqaan wanaagsan u sameeyey uuna hurmuud ugu ahaa ugaaska beesha ugaas maxamed oo runtii mu'asis ka ahaa arrintan